halkani waa washington laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhageysanaysaan mawjadaha gaagaaban f m da geeska afrika iyo caalamkao dhan oo aad nagala socotaan v o a somaly com dhowr wanaagsan dhegaystayaal waa maalin jimco ah bisha maarj waa sideed sanadka laba kun iyo afar iyo labaatanka afrikada beri saacadda waxay tilmaamaysaa kowdii iyo barka duhurnimo idaacadda duhurnimo ee v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah cabdulqaadir maxamed samakaab haweenka soomaaliyeed waxay qaban jireen
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna duhurnimo waxaa ka mid ah barnaamijkii sooyaalka dhaqanka oo ku saabsan kaalinta dumarka iyo dhaqankii hore ee miyiga soomaalida xilli maanta ay ku beegan tahay maalinta sideedda maarso ee maamuuska haweenka caalamiga ah haweenka soomaaliyeed waxay qaban jireen wax ay samayn jireen aqal la galo oo lool leh oo dhiga leh oo raro leh oo udba leh oo xadhka leh waxay toli jireen weel ilmahooday dhashaba ay shay u tolaan oo caanaha loogu shubo odaygana loogu shubo dhiilo gooniya dheer muxuu ahaay haanta caanaha lagu loono waa toli jireen
kaalmihii heesaha ayaad maqli doontaan iyo wararka ciyaaraha balse intaas oo dhan waxaa ka horeeya warkii dunida madaxweynaha mareykanka jo biden ayaa xalay jeediyey khudbaddii sanadlaha ahayd ee madaxweynayaasha mareykanka ay u jeediyaan labada aqal ee koongareska ee sanadka iyo aqalka hoose ee wakiilada jo biden ayaa jeediyey khudbad uu kaga hadlay siyaasadda arrimaha dibadda iyo gudaha waana khudbadiisii saddexaad ee noocan ahayd tan iyo intii uu xilka la wareegay bishii januari ee sanadkii laba kun iyo labaatankii wuxuu sheegay in xornimada iyo dimuqraadiyadda ay halis wajahayso gudaha iyo dibadda maraykankaba wuxuuna sheegay inuusan ogolaan doonin in la baabi'iyo barnaamijka caafimaadka obama care iyo inuu maalgelinayo tacliinta oo uu kordhinayo mushaarka macalimiinta islamarkaana uu doonayo inuu dhimo deynta lagu leeyahay dowladda dhexe iyo inuu taageersan yahay hanaanka cashuur qaadis oo cadaalad ah oo aan cashuur dhaaf xaqdarro ah u sameynin inta qaniga ah madaxweyne biden ayaa ku dhawaaqay qorshe ay milatariga maraykanka ku doonayaan inay deked kumeel gaar ah kaga dhisaan xeebta gaza ee badda mediteraneanka si looga dejiyo sahay gargaar wuxuu sheegay inaan ciidamada maraykanka oo ah halkaasi fadhi ku yeelanayn in markaasi ciidamooda ciidamo maraykana aysan halkaasi fadhi ku yeelan doonin waxaana uu sheegay in dekedda kumeel gaarka ah ay kordhin doonto gargaarka galaya gaza waxaana kaloo uu sheegay in israa'iil looga baahan yahay in ay doorkeeda ciyaarto dabley hubaysan oo ku sugan dalka nigeria ayaa in ka badan laba boqol iyo siddeetan arday ku afduubatay iskuul ku yaalla waqooyiga magaalada kuriga maalintii khamiistii macalin iyo xildhibaan ka tirsan golaha deegaanka iyo waalidiinta carruurta la la-yahay ayaana sheegay in afduubka uu yahay kii ugu ballaarnaa ee laga geysto iskuul tan iyo laba kun iyo koob iyo labaatankii ardayda oo la sheegay in da-doodu ay u dhexayso siddeed ilaa iyo shan iyo toban jir ayaa la kaxaystay iyadoo uu macalinka la socday kooxaha burcadee afduubka geystay gaar ahaan gobolada waqooyi ee dalka ku yaala galbeedka afrika ayaa muddooyinkii u dambeeyey qafaashay boqolaal ruuc gaar ahaan kuwa waqooyiga waalidiinta iyo dadka deegaanka ayaana ku tilmaamay afduubka amni darro ka jirta aagga uu ka dhacay waxayna ku baaqeen in la sii daayo ardayda gudoomiyaha gobolka kaduna uba sani ayaa booqday koriga oo ah meesha uu ka dhacay afduubka waxaana uu ballan qaaday in la sii day doono ardayda sida uu sheegay xafiiskiisa balse ma uusan sheegin tirada ardayda maqan ardayda la afduubtay ayaa isugu jira kuwa laga qafa kuwa dhiganayay dugsiyada sare dhexe iyo hoose amnesty international ayaa hay-adda xuquuqda aadanaha amnesty international ayaa waxay ugu baaqday mas-uuliyiinta nigeria in caruurta oo nabad qaba ay soo badbaadiyaan ayna la xisaabtamaan dembiilayaasha dhegeystayaal warkeennii dunidana waa nageyntaa
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijkeenni sooyaalka dhaqanka oo toddobaadka idinka imanaya deegaanka yuguuri ee gobolka sool toddobaadkan barnaamijkeenna waxaa marti noogu ah maryamo jaamac cali maryamo ayaa ka hadlaysa dhaqankii haweenka soomaaliyeed iyo sida qoyska ay nolosha qaybta uga ahaayeen muddo ku dhow konton sano ayay maryama waxay ka mid tahay dadkii reer miyiga ahaa ee nolosha badankeed baadiyaha ku soo qaatay waxaad iga warantaa noloshii miyiga iyo siday u wanaagsanayd iyo haweenkii soomaaliyeed qaybtay ka ahaayeen iyo waxyaabihii aad ku garaadsatay allahuma salli calaa maxamed waa ka waramay waxay ahaayeen waxaan hadeer dhulka waxba lagaga aqoon haweenka soomaaliyeed waxay qaban jireen waxay samayn jireen aqal la galo oo lool leh oo dhiga leh oo raro leh oo uduba leh oo xarka leh waxay toli jireen weel ilmihooday dhashaba ay shay u tolaan oo caanaha loogu shubo odaygana loogu shubo dhiilo gooniya muxuu ahaay haanta caanaha lagu lulano waa toli jireen weelka oo dhan bay nooc ay u baahan yihiin ba toli jireen ariga dhexdiisay kusoo toli jireen ma ahayn dad harsada ma ahayn dad daala ma ahayn dad meel xun fadhiista waxay ahayn iyagoo xoolahooda jira bay dumarku aqalka samayn jireen waxna waa ariga dhexdiisa kasoo guri jireen waxna waa samayn jireen habeenkii ma ay seexan jirin raraday samayn jireen aqalkooda wixii ka dhiman bay ku dari jireen waagaasi markuu baryo hararkoodii oo samaysan weelkoodii oo culan canjeelo iyo balaayo ma ay dubi jirin raashin iyo waxaa kuma jeedin ilmo gabadhoodu markay jirto lix ayay aqalka samayskiisa bari jireen samee hooy halkan kadu ka natol saa u baro markaasay habeenkay toban jir tahay gabadhu aqalka oo dhan baran jirta shan iyo toban maantay jirtaan waaba lasoo dooni jira markaasaa xoolo laga qaadan jiray geel ade lacag loo markaasaa reerkaasi wuxuu ahaa dee reer ilaahay xaaladiisa ka warhayo oo armaanta ma jiraan wixii wixii maanta
waxaad iga warantaa kartida hooyada soomaaliyeed ee miyiga joogtay awoodeedii iyo kartidii iyo siday wax u qaban jirta hooyadu bal iiga sheekee inaa lilah oo maxaa lagaga sheekeeya wax maanta loo dhigaa dee ma yaallin soomaaliyaba ninku hadduu ama dhoofo ama dhinto ama buko reerkaa iska dhan awuurta iyo adhiga iyo geela iyo wax samaynta iyo waxqabadka iyo wax raacidda iyo aqalka intaa iyadaa ka adkayd ilmaheeduna hadda markaa ciidan hadduu doono maba aha kartidooda wax loo dhigaa maanta soomaaliya ma yaaliin maba yaaliin dee maba yaaliin markaa wax loo dhigo adduunyada laguma arag say wax u qaban jireen ka mid baan ahaa anigu walowba aana hadeer waxba qaban oo gabooba oo iska fadhiyo ka mid baan ahaa kuwaan habeenkii seexane rarada sameeya maantiina adhiga dhexdiisa iyo hadday geel iyo adhigaba isku raacaan ama awrta waxalaale waxay gurigooda u baahan yahay kusoo sameeya xoolihii iyo aqalka shaygiiee samaynaysa iyo wixii maydhax aws culay wixii ay soo guri lahaydna iyo ilmihiina waa isku sii daama uurkaa ku sii da xagee maanta laga helayaa qof dumar saasa dee laba heli maayo wixii dhulka yila waa soo gurto waa keentay xaabadii culaygii kaashkaashkii muxuu ahay aqalkii la samcaa salkii waxaasay soo guri jirtay waxayna tolaysaa shay caanaha lagu shubto geedibay soo haysaa ilmihii waa xambaarsanta iyo caanihiisina way isku siidaa galabtii waxay kasoo guraysaa xoolaha dhulkay la joogtay asalkii cawuskii la samaynayey maydhaxdii culaygii xaabadii xoolaheedii oo u dhan intaa iyada isku siiday maqhribkii xoolaha keentaa xaggee maanta lagu hayaa
marka hooyada shaqadaasoo dhan ay qabato arigina soo lama joogto hadda arigii bay la joogtaa hadday doonta arigii awrta iskula joogtaa xaggee maanta lagu hayaa waxaan ku garaadsaday iyada hooyadayaana bartay waxaasoo dhan islaam waliba qof gabadhii walba oo soomaaliya ah oo miyi joogtaa wax allaale wixii hooyadeed bartay bay ira gabadheeda bartaa naa samee naa cul naa celi naa toos gabdhahii hore hurdadana looma ogolaan jirin hadeer xilligay doonaan bay toosaan xilligay doonaanna waa seexdaan moobal bayba saa u haystaan bal hadeer maxay yihiin kuwa joog iyo hooyadeed maxay isku kordhinayaa ay guriga timaado maalintii dhan xoolahay la joogta maantii oo dhan xoolahay la joogtaa maantii oo dhan waxbay samaynaysaa maantii oo dhan caws bay guraysaa waxay guraysaa asal waxay guraysaa culay waxay guraysaa xaabo yaa gaari karaa yaa gaari karaa waa wax tegay hadda joogin cuntadii markay saa isu soo taagto iyadoo baahan oo maanta naxoolii la joogtay waxbay cuntadii samaynaysaa oo arigii maqashii u dhigaysa awrtii dabdabaraysa habeenbar bay soo seexanaysaa goor habeenka qaar hadhayna way toosaysaa shaqooyinkii ugu adkaa ee haweenka soomaaliyeed ee miyiga jooga ay maryamay qaban jireen ee aadka u adkaad xusuusatid ee daalka badnaa ee maxaa ka mid ah waxaa ka mida kuwa aan soo sheegay iyo kuwa kasii daran kuwa aan soo sheegay iyo kuwa kasii daran maarkaa waxaa la oryah reeru waa guurayaan daalkooda ayaa sheegi kara tacadiga ay ku jireen oo haddana ay iska ka kalsoon tahay oo aan hahi iyo caku toona lahayn yaa sheegi kara reerkii baa la odhanaya waa guurayaa reerku afar rati ama saddex bay raraysaa aqalkii intay furfurto bay rara shay walba ari ku xidho bay raraysaa awurtiiba nin lama raro gabadha urteedu waa yaryar waa la kaakicinaya awurti bay kaakicinaysaa intay gabisha u xidho aqalkiina dhulkaa saxar kaga tegi mayso mareegahay soo furaysaa arigay soo daraysaa awurteedu saa isugu xidhiirsan oo aqal ka buuxo iyo adduun bay ilmihii intay xambaarato ariga la daba gashaa halkay joogtaa hadeertaasi waxyaabaha la yidhi waxaa ka mida hooyadu iyadoo nabarkii fooshu hayo xoolaa ku dhex way umuraa dhacdayna ku dhex umushay way dhacday oo halkaas ama qof islaama alla siiyey oo yiri allah halkan ay ku dhashay sidii ri allah markaasaa loo soo qaada ay ilmaha laga soo qaado ilmaha ilmaha soo qaado allah hebli way ku dha ilaahayna balaayo iyo xanuun uma keeno halkaasay gurigeeda iyo timaada ilmaha loo soo qaada gurigeeda iyo timaada ilaahay ka caafimaad umuliya ilaahay cidba lama joogta cidba ku dhashay geedi bay ku dhalaan kuwa geedi waday baa yiri anigoo ariga saa dabada anigoo haraqalayso wadada la yiraahdo hawd anagoo saa raran oo geedi aan wadada waxba xagal uga badno wadadii waa haraqalayso saasaa la isugu dabahaya sida laamiga meel walba geed baa ka aan wax dhaafaya jirnayo ay wuxuu yiri markaasaa arigii la tobay arkay wuxuu yiri mise habartii abtigay qabay oo umushay qofkii dumar ahayd awrtiin waa naga dambaysa wuxuu yiri baa saa u huwano markaas waxay fadhidaa xagga afkii wada- wadadii haraqalayso arigii baa saa wax ugu tuuraysa ilmihiina ka soo dha wixii markaasaa naxay oo arigii soo dhaaf arigu hadduu wadada ka badho neef laga arki maayo wuxuu yidhi, mise islaantii aaba umushay labadii ariba wuxuu yidhi, isku sii daayeyba islaantii intaan naxay baana mobel ma jiro f- ma jiro gaari ma jiro Waa dadka caana caawa halkaasaa halkaasaa ilmihii loo qaado inta xuduntii loo gooye la soo soco wuxuu ku dhaartay markaanu degno bay aqalkii dhisata marka laga hadlayo oo haweenka hore ee soomaaliyeed dhaqashada iyo in ay dayac tiraan oo xoolahaas ay noqdaan xoolo duwan oosha halkaa degan ama dadka ay deriska leeyihiin maanka inta ilig bay ku hayn jirta hooyadaas inay noqdaan xoolaheedu kuwa ugu quruxda badan qurxba waxay ku hayn jirtay ilaa ay nooshahayba ilaa ay nooshahayba waxay waxeeda inuu de isugu faan gabadh wal waxaan jirta yaa lagaa qalo weynaan yaa lagaa adho wanaagsanaan yaan caruurtaada laga qurux badnaan iyo gabadhaada gabadh kale ka aqalsama isbadnaan adigana yaa habar kale kaa aqalsama isbadnaan waxaasoo kalea la arkay waa waxaan lagu waarin bay ahaayeen dadkii hadda iska dhammaayo iska gabow Een, iyadoo hooyadu hawshaa qabta bay haddana caruurta iyo iyo qoyskeedaba ay nafaqada ilaalin jirta haye ilaalin jirtay iyadoo iyadoo hawsha intaa lee qabtaa ayay nafaqada ilaalin jirto nadaafada ilaalin jirto xoolaha dhanka ilaalin jirto odaga eh, dadaalkiisa doc ka ilaalin jirto ratigeeda ay rarato doc ka ilaalin jirto guriga doc ka ilaalin jirto weelka doc ka ilaalin jirto samaynta doc ka ilaalin jirto yaa ka wani kara waxaas oo kale maryamaha dadka hore ee miyigu ay cajiib ku hayeen waxaa ka mid ah in xoolaha ay tirin jireen oo laba tiro ama shan tiro ama saddex boqol oo neef oo reerkaasi u xaraysan neef kastoo hooyadaasi dusha ka haysa bal ka war waa ka waramay anigaygan shan tiro iyo shan iyo toban neef baan xerogeliya anigoo isaasito gabadh sita shantaa tiro iyo shan iyo tobanka abaartii dabadheer baa iigu kacday been sheegi maya neef inuusan iga dhexi jirin neef neef oo ari igagama darmi jirin kuwa badan waa la tirinaya xerada inta la galo Sidee dibadaaba lagu tirinaya dibadda gabadha la joogtay ariga dibada ku tirinaysa dibada haday gabadh godadle tahay haday gabadh foodle weyn tahay haday habartii tahay dibada isagoo dhan baa lasoo hoynaya nama arkaysa neefkii hebel nama arkaysa ariga waxaa la yidhi fil baa laysu raacaya bal ka war haa intii isku daaba waa la isku tiriya inta isku daaba inta dhalaysa inta dhashay inta baraarka inta wananka inta orgida inta ugeybkaa yaryar xagee laga helaa hadeer waxsaa wuxuu gelaya tusaale hooyada soomaaliyeed markay adhiga la joogto oo kale een, maalintaasi adhihay isu yimaadeen haddii wax ka raacaan way xusuusan jireen markee waa tabi jirtay markee waanu tabi jirtay anaa ka mid ahaaye markiiba waan tabi jiray dee anuu maba ogolaa jirin adhig igaga darmaaba adhigihoo soo socda markaan arko baan kayga duc uga duwadaa isagoo shan tira ahoo daaqayo oo tiro badan duc baan uga duwadaa kaa hadduu cidlo yahina waan iska didiyaa haddii lala joogo hara kala celiya marka xoolaha la dhaqayo een, hooyadu ay muddo soo tacabto een, eh, bal ka waran
ta markay soo tacabta abaalgud wanaagsan bay leedahay ama dadkeediibaa waaweynaada oo celiya ama ama- ama- ama- ama iyad- iyad- waxaa celiya odaygiibaa celiya ama ama meelbaa ciidan looga keena haddii dad ama ayaan dad lahayn ama ay dadkeedu yaryar yahay mar kastaba xoolaha tacabkooda saa ugu jiri jireen gabdhihii hore mar kastaba iyo aqalkooda ceebba ku ah dayacu ceeb buu ku ahaa waxaa kaloo ceeb ku hela reeru wareegaan oo u tagaan oo iyadoo qofka dumar heer la joogta waxeedii ama caruurta ilmaheedii habaabo ama dab galo ama arigeedii la arko waxa didinaysa ama hadhow ratigeedii lumoo dhur waa cuno waxay ku ahaayeen dhimash wax dhimasho ah dee ayaa heli kara waxaas ama la odhan karaa in doorka hooyadii soomaaliyeed ay ka soo qaadatay barbaarinta qoyska iyo in ay noqdaan eh, dadka soomaaliyeed dad miiga awood ku leh qayb bay hooyadu ka lahayd qayb bay ku lahayd marka hooyada een, eh, gabadha lasoo arooso ee miiga ay timaado reersamaysato waa ta xoolaha iyo kaalada loo ururiyo markuu usii bato oo maxaa la yidhaha tacab bay samaysay tacab bay samaysay marka gabadha la guursado oo guri reer la keeno xoola laga- la arooso xoola laga bixiyo reerkoodii wax la siiyo waxay iyana noqonaysa isku dayaysa inay guri degto waa samaynaysaa oo waa tolaysaa oo waa raacaysaa oo waa u dhigaysaa oo oo degaday ka xaadhaysaa oo qodaxday ka guraysaa oo maqashay u dhigaysaa markaasi habartii eh, ninka guursaday dhashay iyo hooyadeedii u dhigmaysaa
bal ka wara hararada iyo qaybahay ka koobnaayeen iyo bal ka shee darmooyinba lama aqoon qadiifadana lama aqoon markay qofka dumar waxay samaynaysaa hareer gogol la yiraahdo gogol gogol la yiraahdo martida loo goglo oo qurux badan bay samaynaysaa gabadheedu markay xoogaa laagtaan waxay oranaysaa naa samee mid kale mid bal adna mid samee waxaan mid aqal kala saaraan samaynaya aduguna waxaad samaysaa mid mid gogasha martida loo geeyo madow leh oo qurux badan lamaba aqoon dermo lamaba aqoon qadiifad lamaba aqoon ha googoos isku joog toddobaale ee shanle saddexle kuwaas la- martidoo kale gogol gaara loo saari googolka arigo rararka- rarada loo dhigo martida meel- sida meel baa la- la duubaa habeenka arwaatan martidii tee barkimadii iyo u keena haraarkii haraarkii hebli samaysay waa caan rarada wixii ma jiraan qadiifad baa meel laga soo dhufanaya bac ku jirta waxaa laga soo dhufanayaa in- in bahashi magaceedu muxuu ahaa isna bustaxuur ah oo bustacaydha hadduu doono ama mid kaleba ah weelka xoolaha lagu maalo oo kale qayb weyn bay ka ahaayeen ay weyn ba kalaan waxay tolaysaa markay een, een, een, gabadhu guriga ay- qofka dumarihi ilmihii u dhashaba haruuba caanaha ugu shubtay u lis- u tooshaa dhiila waa iska leedahay caruurta caanaha loogu shubo oo een, een, loogu loogu qaado markay adhiga ay raacayso xolaha jirto ay qaato aan weynayno laba kooba qaada dhiili weynna way leedahay oo oda- dhi- lagu dhiteeyo odayguna dhiili buu iska leeyahay iyo dhiil isku ag xidhan oo koombiya barqaado caanaha markuu yimaado looga shubo karo orka haye xagee laga dheera ariga kii lagu maalayay kii ariga lagu maalayay hadday geel reer ku leeyihiin hadduu garreeda harugaal ba u talaysaa dhiisha weyn baa canaha baa geela la horgeynaya iyo harugaal adigu waxoo dhan waa toli jirtay waxaasoo dhan waa toli jiray xitaa dad kale ama u toli jiray markaa gurigayga ka buuxiyo dee alxamdulilahi rabbi bal hadda muddo konton sannadood baa dadka reer miyiga ka mid tahay baryabaay waxyaabaha dhaqanka soomaaliyeed bedelme ee hadda kastoo horumar la gaadhay haddana maxaad waxyaabaha Aye.
horumar waxba laguma gaadhin marka waxa waxayna waxaanu ilaahay ka baryaa ilaahay saac khayr qabta gabadh ay raacaysa inta saaka aroortii raacda miyay joogtaa hadda dhulka fiidkiisa hoose iyadoo shaygay tolaysay ama shaygay samaynaysa soo dhammaysay ama soo kala badhay maxaad- maxaa ku garaastay adigu barwaaqo caano eh, raashin lama karsan jirin canjeelo lama dubi jirin caanahaasaa meel walba lagu shubi jiray deerjiilaal markay noqotana waxaa xoolaha ka u buuran baa loo qali jiran jira subag caruurta afka ugu gura iyo subaga gugi lalula iyo canjeelaan loo keeni jirin bilaayo la caseeyo iyo basbaaska iyo dhiro dhabata iyo wax lasoo dhir lasoo jarjaray baa loo keeni jirin maadaama aad muddo badan ku soo jirtay maryamay talada aad u soo jeedinaysa dadka soomaaliyeed ee ku dhegaysanaya iyo hooyooyinka soomaaliyeed maxay tahay sidii nin hore ku noqda taa sida aan ka soo sheekaynaya inay ku noqdaan kolle qaar baa ku noqonaya ama se haddee mirmir baaba ku jira hadday tala iga qaadan waxaan oran lahaa taata taariikhdaa leh wixii ku noqon karaya oo dib ugu noqda waayo waata lagu heesay beri hore wax jiri jiray gabadhan bil iyo laba hadal kaaga soo bixin waxyaabaha kale een cajiibka waxaa ka mid a een in hooyadu gabadheeda odhan jirayaan hadalkaaga la maqlin hadalkaaga la maqli reer ha u wareegin waxa habaarin waxaa meedaa ku dhacda in gabadha hooyada sidaa uga baqdo sidaasnhooyada uga baqo jira hooyo markii anugu aan gabdhayaashana maxarin weli gabadhan dhali qoys loogama yeedhin iyadoo qof la taagana lama arag wixii loo diro baysaa ugu dhegsanaan jirta wiilashina waa kuwaa fooda shan iyo saddex meelood ka kala jaray madaxa xoolihiina waa baaba dhegaystayaal intaasi waxaa inoogu eeg barnaamijkeennii sooyaalka dhaqanka oo toddobaadkan idinka imanaya magaalada yagoori ee xarunta gobolka sool intaanu barnaamijkaasi mid la mida ku kulmi doonno waxaan idinkaga tegaynaa sidaasi nabadgelya
aad ayuu u mahadsan yahay cabdikariin olol oo barnaamijkaasi ku saabsanaa kaalinta haweenka soomaaliyeed ay ku leeyihiin dhaqanka iyo weliba bulshada dhexdeeda ayuuna ku saabsanaa xili maanta ay ku beegan tahay maalinta sideedda maarso ee haweenka caalamiga ah meelaha looga dabaaldegayna ay ka mid tahay soomaaliya iyadoo weliba haweenka soomaaliyeedna ay caqabado badan wajahayaan idaacadaheenna ayaad ku maqli doontaan warbixinada arrimahaasi ku saabsan haddana wararkii cayaaraha haddii aan fiirino shalay waxaa la ciyaaray kulamo ka tirsan aan idhaahday xalay kulamo ka tirsan koobka eurobe league iyo conference league ee wareega markaasi nag outka waxaana kulamadaasi ka mid ahaa kii kooxda roma ay afar iyo eber ku xaaqday kooxda brighton ee ka dhisan dalka ingiriiska roma ayaana si weyn uga wad sheegatay kooxda brighton oo garoonkooda ay kusoo dhoweeyeen bayer liverkusen oo ah kooxda ilaa iyo hadda la celin layahayna waxay barbaro laba iyo laba isla dhaaf waayeen kooxda markaasi ay u martisay ee ay isugu soo hareen ee wareegga nag outka ee koobka yurub league ee karabag f k waxaa sidoo kale kooxda liverpool ee ka dhisan dalka ingiriiskana ay shan iyo eber ku xaaqday kooxda spartag bruj ac milanna waxay afar iyo laba uga badisay kooxda slavia brug kooxda benfica oo la ciyaarta rangersna laba iyo laba isla dhaafi waayeen halka kooxda kale ee firburg ay hal iyo eber uga badisay kooxda westerham united maksena waxay afar iyo eber ku garaacday kooxda villa real kulamadan ayaana lugtooda labaad la ciyaari doonaa toddobaadka dambe oo koox kasta oo guuldaro la kurantay waxay isku dayi doontaa in ay dib usoo kabasho ku samayso wareegga lix iyo tobanka ee koobka conference leaguena waxaa wada ciyaaray kooxaha ayax iyo astanvilla kulankan oo ahaa mid adaga ayaana waxay isla dhaafi waayeen barbaro eber iyo eber ah waxaa lagu ciyaaray garoonka kooxda ayax lugta labaad ayaana laisla tegi doonaa kooxda astanvilla garoonkeeda ee villa park waxaa sidoo kale wada ciyaaray kooxaha molda iyo weliba kooxda kale ee clabruj waxaana molda ay ku badisay laba iyo hal olombiakos iyo makabi talaabib oo wada ciyaarena afar iyo hal waxaa ku badisay kooxda makabi talaabib shomes garas iyo liil oo wada ciyaarena saddex iyo eber liil ayaa ku badisay halka dinamo zagreb ayaa markaasi labiyo eber uga badisay kooxda bog Uh, makabi hefi iyo fiorentina oo wada ciyaarena afar iyo saddex fiorentina ayaa ku badisay kooxda kale ee sevanta iyo victoria oo wada ciyaarena eber iyo eber ay isla dhaaf waayeen union uh, galos iyo fenerbaja oo wada ciyaarena saddex iyo eber kooxda fenerbaja ayaa ku badisay koobkan ayaana ah darajada labaad ee tartamada koobka horyaalada ee yurub waxaana ka qeybgala kooxaha markaasi ka hooseeya heerka tartanka uefa champions league kaasoo isagana labadii habeen ee kasii horeysay la ciyaaray dhegeystayaal wararkeena ciyaaraha waa naga intaa haddana waxaad ku soo dhowaataan kaalmihii heesaha iyo codkii suldaan seyraar guhaad
hadalkaaga qubataa badhbaaba xanuunsanaya adigu adigu adigu xilligaada ka dheertay adigu adigu adigu xilligaada ka dheertay xubna hadalkaaga quuta barhbaaba xanuunsanaya adigu adigu adigu xilligada ka dheertahay adigu adigu adigu xilligada ka dheertahay xaalkayga adoo wanaysana xogtayda adaa markiiba xabiibti indhaha ka qaata ka qaata indhaha ka qaata xogtayda indhaha ka qaata xaalkayga adoo wanaysana xogtayda adaa markiiba xabiibti indhaha ka qaata qaata indhaha ka qaata xogtayda indhaha ka qaata xidhiidhka wadnahaga leedahay dareen xaasnima ka weyne xidhiidhka wadnahaga leedahay dareen xaasnima ka weyne naftaad ku xisaabsantahay taydaad ku xisaabsantahay quruxay naftaad taydaad ku xisaabsantahay taydaad ku xisaabsantahay quruxay naftaad taydaad ku xisaabsantahay taydaad ku xisaabsantahay xidhiidhka wadnaha la leedahay dareen xaasnima ka weyne xidhiidhka wadnaha la leedahay dareen xaasnima ka weyne naftaad ku xisaabsantahay taydaad ku xisaabsantahay quruxay naftaad taydaad ku xisaabsantahay taydaad ku xisaabsantahay quruxay naftaad taydaad ku xisaabsantahay taydaad ku xisaabsantahay xilliga kala dheerideenna xusuustaada la noolay adigu adigu adigu xilligada ka dheertay adigu adigu adigu xilligada ka dheertay xilliga kala dheerideenna xusuustaada la noolay adigu adigu adigu xilligada ka dheertahay adigu adigu adigu xilligada ka dheertahay waxaad siisaa xanaano xadiga ugu badan jirkayga carabku kama xisamaalin carabku kama xisamaalin xarfaha magacaaga dhowrsan waxaad siisaa xanaano xadiga ugu badan jirkayga carabku kama xisamaalin carabku kama xisamaalin xarfaha magacaaga dhowrsan xidhiidhka wadnaha la leedahay dareen xaasnima ka weyne xidhiidhka wadnaha la leedahay dareen xaasnima ka weyne naftaad ku xisaabsantahay taydaad ku xisaabsantahay quruxay naftaad taydaad ku xisaabsantahay taydaad ku xisaabsantahay quruxay naftaad taydaad ku xisaabsantahay taydaad ku xisaabsantahay xidhiidhka wadnaha la leedahay dareen xaasnima ka weyne xidhiidhka wadnaha la leedahay dareen xaasnima ka weyne naftaad ku xisaabsantahay taydaad ku xisaabsantahay quruxay naftaad taydaad ku xisaabsantahay taydaad ku xisaabsantahay quruxay naftaad xadiga ugu badan jirkayga carabku kama xisamaayo heestaasi xubnaha hadalkaaga deeqa iyo codkii suldaan seeraar ayaa u dambeeyey idaacaddeenii duhurnimo tan iyo idaacaddeenna galabnimo waxaanu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo